Agaasimaha guud ee wasaaradda Shaqo-gelinta Arrimaha Bulshada Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ka daafuray shir wadaagaha daryeelka bulshada. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay shaqaale ka tirsan wasaaradda Shaqo-gelinta Arrimaha Bulshada, hay'adda Save the Children iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda Shaqo-gelinta Maamulka Somalilan Mudane Cawaale ayaa ka warramay ujeedka shirka.
shirkeenina waa shirkeenii aynu ku eegi jirnay waxyaaba aynu ka qabanano dhanka daryeelka bulshada si aynu isku xoog wareysano isku xaalad ogaano ogaano cid walba waxay qabatay waxa u qorshaysan waxa caqabad ka hor yimid si dabaytano aynu uga jaan qaadno si aynu halkaa uga sii gudbi lahayn waxaana codsanaya in muddada aynu wada joogno dabcan inaynu si mugle institutionskayna kala duwan warbixinay soo jeedin aynu dhegaysano waxaanan waxaanan kula joogeynaa shirkeena inuu ka soo baxo go-aano amba howlo noo sahli doonaa inaynu inaynu ka aanban qaadno ama kasii dhaqan halka aynu ka joogno aada iyo aad baan mar labaad idinku mahadnaqayaa Shirka ayaa socon doona muddo laba maalin ah kaasi oo la rajeynayo in loogu hadlo arrimo badan oo ku saabsan daryeelka bulshada.